إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah ergey wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalk ayaa maanta lagu khaarijiyey magaalada muqdisho howlgal gaar ah oo ka dhacay ex kontarool afgooye ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka waxaa weerar lagu qaaday guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya duqaymo iyo dagaallo ayaa lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan qaybo ka mid ah shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa gurmad iskugu jira raashin iyo biyodhaamin ka samaysay qaybo ka mid ah wilaayada xukun xadusino ah ayaa ka dhacay magaalada jamaame ee wilaayada jubbooyinka sakada xoolaha nool ayaa laga qeybiyey deegaan hoostaga degmada kurtunwaarey ee shabeellaha hoose mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey dhulboob iyo xirxiridda dad rayid ah oo uu ka geystay magaalada balcad ee shabeellaha dhexe u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan ergey wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka ayaa maanta lagu khaarijiyey magaalada muqdisho haashim cabdinaasir ayaa warkaas inoo faahfaahinaya rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ka howlgala magaalada muqdisho ayaa maanta degmada wardhiigle waxay ku dileen cabdi caraaye oo ka mid ahaa ergada soo doortay baarlamaanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa laga soo doortay maamulka galmudug cabdi caraaye waxay u muuqataa inuu ahaa nin qabay dhiilo colaadeed maadaama saaxiibadiis wax la soo xulay kuwo badan oo ka mida la dilay halka kuwo kalena ay isku dhiibeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna watay qori markii la dilayey balse waxba uma tarin waxaana horay uga sii qaatay raggii dilka u geystay horay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay uga digtay in lagu lug yeesho doorashada lagu soo dooranayo xubnaha dowladda federaalka taas oo ay u aanaysay inay yihiin dad shisheeyuhu ku fushanayo danagaar ah oo lid ku ah shareecada islaamka ergooyin badan oo ka mid a kuwa wax soo doortay ayaa isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka faa'iidaystay baaq ay u dirtay xarakada oo ku aadanaa in ciddii ka toobad keenta falkaas islamarkaana aan dib ugu noqon aan wixii horay uga dhacay loo raacan doonin hase yeeshee waxaa jira xubno kale oo aan weli ka faa'iidaysan baaqa kuwaas oo ku nool daruufo amni howlgal gaar ah oo ka dhacay ex kontarool afgooye ayaa maanta lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka askarigan oo si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada booliska dowladda federaalka ayaa maanta waxaa toogtay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana goobta lagu dilay meydkiisa ka qaadatay dowladda federaalka waxaa weerar lagu qaaday guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho warkaas iyo warar kaloo ku aadan oo ay ka mid yihiin askari ka tirsan dowladda federaalka oo lagu dilay magaalada muqdisho iyo duqaymo iyo dagaallo lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan shabeellaha hoose waxaa halkan mar kale ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro toosa iyo qaraxyo la beegsaday xeryo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka banaadir iyo sidoo kale gobolka shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno magaalada muqdisho rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen xaafadda bangalo ee degmada dayneyle waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa magaciisa lagu sheegay ismaaciil isixaaqa dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay laba qarax ku weeraray guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka ceelasha biyaha kaas oo lagu magacaabo nuur ibraahim cusmaan faahfaahin dheer iyo weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray qaraxyadan lagu weeraray gurigiisa isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka madaafiic ku garaacay xere ciidamada shisheeye ay kaga sugnaayeen degmada qoryooley tiro madaafiic ah ayay wararku sheegayaan inay gudaha u gashay xere ciidamada uganda ay kaga sugan yihiin duleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo fariisin ku lahaa aagga neeshinka ee degmada jannaale wilaayadda islaamiga ah ee mudug ayaa gurmad iskugu jira raashin iyo biyo dhaamin ka samaysay qaybo ka mid ah wilaayada maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya degmada xardheere ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa waxaa la gaarsiiyey gurmad isugu jira raashin iyo biyo dhaamin saddex boqol iyo siddeetan qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmadkan oo ay gaarsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba qaar ka mid ah dadkii gurmadka la gaarsiiyey ayaa ka warbixiyey anigoo cabdikariin axmed xareed ah waxaan u mahad celinayaa walaayada islaamka mudug waxaana la siiyey caawinno aad u fara badan ilaahay baan uga shukrinaynaa ayagana waa uga mahad celinaynaa hadda waa ku noolaannay saliid bur bariis sonkor ilaahay wax kayrlaha siiyaan leennahay abaaraanna haysay roob yaraa nugu dhacday afar roob ma aanan arag roob xoolaha irmaanay xoolihii waa xaaseen waa kici waayeen geelii kabaallaa lagu kaxshaa arigii waa le'day hadda ilaahay baa culummadana siiyey culummada madaxeeda allaha raajiyo roob allahana siiyo walaayada waxaan ugu ducaynaynaa khayr badanaan ugu ducaynaynaa sidoo kale waxay intaa raaciyeen cadowgooda cagta ka hoose laha geliyo magacaygu waa cali afdaan xasan meesha wax lagu qaybna waa xardheere waxaa lay siiyey raashin bur iyo sokor iyo bariis iyo saliid deeqdaan sidaan u baahnayn iyo xilliga lagu jiro wax la koobi kara maaha daa'uud cubaar ismaan degmada xardheere waxaana la siiyey bariis sonkor diinta kor allaha u dhigo gaalka allaha jabsho casiif caawanaana la siiyey maanta bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid waxaan u baahnaynoon ilaahayna siiyey ahaayeen walaayadana noogu soo dhiibay walaayada kor allaha ka dhigo gaaladan allaha jabsho aad baan ugu baahanna abaar baanna haysay ilaahay baa noo keenay walaayaduu noogu soo dhiibey hadde waan u baahnay waana noo keenay mujaahidiinta kor allaha ka dhigo gaaladan allaha jabsho qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah oo ay saamaysay abaarta ayaa waxaa si habsami leh uga socda gurmadka la gaarsiinayo oo ay uga talagashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xukun xaduzino ah ayaa ka dhacay magaalada jamaame ee wilaayada jubbooyinka maxamed amiin ayaa ka waramaya xukunkan oo ahaa mid xaduzino ah ayaa waxaa lagu fuliyey laba ruux oo lagu eedeeyey inay ku dhaceen fal zino ah boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha uu xukunka ka dhacayay halkaas oo maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee degmada jamaame ku fulisay xukunka ugu horeyn mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahinaya waxaa lagu eedeeyey labadaani ruux ujeedu xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda walaayada islaamiga ee degmada jamaame la hor keenay oo lagu soo eedeeyey masaafo aan waafaqsanayn sharciga islaamka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanayaasha waxayna ku jawaabeen sida tan haa waa sax waxaan ku dhacalnay fal qaldan ama waa sinaysanay intaan masaafada ku soo jirnay waxaan rabnaa in sharciga nala waafajiyo intaas kadib maxkamaddu waxay weyddiisay inay guur soo mareen iyo in kale waxayna ku jawaabeen guur ma soo marin xukunka maxkamadda maxkamaddu markay dhegansatay wixii ay ka qirteen oo ah inay sinaysteen labadood cid la qasbay aysan jirin maxkamaddu waxay u bandhigtay sharciga islaamka intaasi kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka waxa uuna soo daliishaday nusuus sharci ah maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto boqol karbaash oo ah xaddu zina iyo musaafirin sannad ah maadaama ayna soo marin labadooda wax guur ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda la cuskaday suuratu nuur aayadda labaad azaaniyatu wazaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir walyashad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة والنفي سنة رواه مسلم وبالله توفيق xukunka ayaa markaani la fuliyey iyadoona dadku ay ahaayeen kuwa takbiirsanaya kow laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban boqol allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd wilaayaadkii islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunno ku salaysan shareecada islaamka sakada xoolaha nool ayaa laga qeybiyey deegaan hoostaga degmada kurtuwaari ee shabeellaha hoose maktabka diiwaanka sakada ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa mar kale sako qaybin ka sameeyey deegaanka dhaayinaya oo hoostaga degmada kurtunwaari ee shabeellaha hoose fagaare ku yaala deegaanka ayaa waxaa soo xaadiray dad fara badan oo iskugu jira fuqare iyo masaakiin kuwaasoo mid weliba oo ka mid ah sugaye inuu qeybtiisa ka qaato xoolaha kala duwan ee goobta la iskugu keenay si iyaga loogu qaybiyo qaybinta sakada ka hor waxaa goobta ka hadlay dad kala duwan oo iskugu jiray culimo mas-uuliyiin iyo suldaano ugu horeyn sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay goobta wuxuuna ka waramay cidda shaqada ku leh bixinta sakada iyo soo qaadideeda runtii zakadu waa rukni min arkaan islaam ka mid ah wey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo caddeeyey cidda shaqada ku leh bixinta zakada ama qaadidda zakada la qaado iyo bixinteeda dadkii mudnaa la siiyo cidda ku shaqada leh ilaahay baa noo caddeeyey subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu asalaata wa aatawu zakaata وأmrوا بالمcروف ونhوا عن المنkر وللahi cاaqibaة الأmuur allah ayadan wuxuu noogu cadaynayaa subxaanaه وataعaalى ummad ilaahay hadduu makansiiyo arlada inay maamulaan oo kitaabka ilaahay ku tadbiiqiyaan sunnaha nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam ku hirgeliyaan sidoo kale suldaanka beesha jiido ee shabeellaha hoose suldaan sayid cali ayaa isaguna kelimad halkaas ka jeediye adduunyadan wax badan ayaa la soo maray taariikh badan ayaa la soo maray taariikhdan oo kale ah intaan walaayada ka hor ma jiran walaayadu markay timid oo xarakadu ilaahay soo waafajiyey ayaa barnaamijkan iyo nidaamkan ayaa ilaahay subxaana wataala xaggooda ayay ka ahaaday runtii marka waxaa loo baahan yahay insha allahu tacaala dadkii xoolahan soo bixiyey oo zakada ka waajibiyey ilaahay ka soo qaaday inaan u ducayno in xoolahooda ilahay u barakeeyo ninka maskiinka wax qaadanaya oo xoolahan loogu talagalay asaga waxaa laga rabaa inuu duceeyo runtii guud ahaan xarakada shacabal mujaahidiin waxaa soo qortay boor oo had gadaashian ku dhegan yahay waa ogtihiin waagii hore hay-adaha markay wax bixin jireen booray samaysan jireen inay boor soo qortaan dadka banaanka isugu keenaan ayaa waxaasay samayn jireen xarakada shacabal mujaahidiin waxay soo samaystay boorkii muslimiinta loogu talagalay waxaa ku qoran waa ujeedaan waxaa ku qoran si guud ah diiwaanka zakada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa diiwaanka loogu talagalay in lagu bixiyo zakada hadalka marti sharafta kadib waxaa la gudagalay qaybinta sakada waxaana waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dadkii la siiyey xoolaha sakada oo ka koobnaa geel lo iyo ari bismillaahi raxmaan raxiim anuu ah cabdiraxiim suufi abroone nasiisay wilaayada islaamka ee sikaawad oo marti caryi eh iyagoo maxaad ilanaynaa insha allah hay-adigii maxaa qayb ahaan kugu soo aada marka waxay ugu soo aadeen neef arya waa gartay weligaas ka hore muu qaadatay mise waa markii kugu horreysay oo ay gacantaada soo gasho maasha allah weligeena miga sikaawad la bixiyo waana la siin jiray maxaa halkan lagu qaybinayaa waxaa lagu qaybinayaa walaayada islaamka xoolo sikaawaada maarata masaakiinta u qaybinaysaa waa gartay adiga marka maxaa qaybahan kugu soo aaday neef ari oo ircad
farxadaada ka warmal maanta maadaama neef ari aa heshay aad baan u faraxsanahay muslimiinta kor allah ka dhigo maanta ariyaa laysir alxamdu alshukr ilaahan ku mahadana ku shukrinaa culamadana siisay ari sidoo kale qaar iyaga ka mid ah ayaa inoo sheegay siday ugu faraxsan yihiin inay helaan xoolo nool kusoo dhow idaacadda islaamiga ee alfurqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga waa ku dhowahay maxamed aadan gaab alaydhaha walaayada islaamka i siisay sake i siisay oo lo ah khayr allaha siiyo guul allaha siiyo waa mahadsan yihiin qalbigayga waa faraxsan yahay kusoo dhow idaacadda islaamiga ee alfurqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin walaayada islaamku waa ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol ku mahadsan tahay cadowga horta allah ka qabto maanta waxaa nala siiyey neef lo ah nala siiyey maanta ka horre ma aana helin magaca yar cabuuma deegaankan kurtuwari maasha allah
maanta maxaa heshay maanta waxaan halay neef qeyr oo neef gela
xoolaha sakada ee lagu qeybiye degmada kurtuwaari ee shabeellaha hoose waxay kala ahaayeen kow geela oo ahaa afartan iyo siddeed neef lo-da oo ahayd soddon neef iyo ariga oo caddadiisu gaaraysay laba boqol konton iyo shan neef guud ahaan tirada xoolaha la qeybiye waa saddex boqol soddon iyo saddex neef waxaana lagu wareejiyey boqol labaatan iyo sagaal qoys halka warkaasaad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey dhulboob iyo xirxiridda dad rayid ah oo uu ka geystay magaalada balcad ee shabeellaha dhexe mar kale iyo maxamed ciise gudoomiyaha degmada balcad ugu magacaaban dowladda federaalk ayaa dhac u geystay dad rayid ah waxay sheegeen in gurigooda si qasab ah loogu qaadanayo islamarkaana aabahooda la xiray waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrintaasi halkan dadka isugu yimiday waxay isugu yimaadeen cabdulqaadir maxamed muddey qaraabadiisii taas ay ka tabanayaan afduub loo geystay labaiy tobankii bisha oktoobar maalintii arbacadii afduubka waxaa laga afduubay hotel golden waxaan u geystay guddoomiyaha degmada balcad qaasil markii aan u tagnay oon weydiinana xataa waxaa naloo diiday kaniinigii la sii lahayo oo ilina xanuusan ahay qaasim furdug waxaa meeshan masaj uga dirayaa ninyahow hoosha aa ku jirtid ka bax waxaa tahay guddoomiye degmo dacwadan ma qusayso gobolkaaga dacmadan ma qusayso degmada aa ka shaqaysid dad walaala ah dhexdooda in aa ku sirmatid oo isku baabi'isid oo shaatiga aa wadatidna rabtid inaa midna ku baadid midna aa rabtid inaa ugu hiilisidna ma soconayso aabbahay waxaan rabaa si xuriyadiisa si deg dega in loogu soo celiyo sidoo kale waxay yidhaahdeen dhulkaas marka arintiisa iyo qaasin durguf iyo muxuuah qaasin furdug iyo meeshaan marka halbaagay idiin noqonee tusaale idiin noqone dulman oo xataa ilmihiisii hadda meelay galaan ay la'yihiin oo qaarkood in la qaqabtaba ay halis u yihiin ma ahan markii ugu horraysay xubno ka tirsan dowladda federaalk uu dhac iyo bob u geysto dadka masaakiinta ah warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa naga intaa